Siciid Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Banaadir ayaa ku shaqeysta xirfadda gacanta gaar ahaan qalista xoolaha. Xirfadda qalista xoolaha ayuu ku shaqeystaa xilliyada ciida iyadoo guryaha ugu tago dadka doonaya in xoolaha loo qalo si ay u sadaqeystaan. Radio Berlo ayuu uga warramay sida nolosha reerkiisu ugu maareeyo iyo waxyaabaha ku dhaliyay inuu qaabkan u shaqeysto.
oo toddoba sano eriga oo danta loo qabo oo qalo ama geeri ha ahaato ama ciid ha ahaato ama aroos ha ahaato toddoba sano aanan ka shaqaystaa oo xoolo qalaan ahay
Ma jiraan caqabado aad kala kulantay shaqadan muddadii toddobada sano ahayd oo aad ku jirtay?
wax badanaan kala kulmay Haa, faa'iido iyo khasaare waa kala kulmay dad fiican dad xun waxaasoo dhan baa la kulmay Haa. way dhib badan tahay way dhib badan tahay cashaan nafaa gooysa adina naf kalaa tahay way dhib badan tahay qaabkan waxaa u shaqaystaa waa shaqo kale maba leh ama dameer in wado ama in xoolo khalkaas u helo ama geedafag in helo maaragtaa saasaa muruq maal u ahay marka shaqadaa meesha iga gashibo waa ka maaraysan karaa haddaa helo ama geedafaga ha noqoto ama khalka ha noqoto cid waa ka maaray karaa arfa arfada hadda maanta annaga waa xaggaan waaba iska yareedbo oo shaqo fiican maba helin laba neef oo xaafadda besaa soo hele wax kale maba soo helin waana ka imidabo haa waxay ka dambeeya nasiibkeeda qabaa waa kaasa Xilliyada ay ugu badan tahay shaqadan oo aad qabatid waa xilliyadee?
subaxdii markii la helo shaqada ay ugu fiican tahay mar duuray kugu soo mar galabay kugu soo aaday waqti nugu soo aadaan iska shaqaysana marba hunguriyaanaha oo muruq maalaanaha hadduu ilaahay geersi haa in kusii dhex jiro waar hadduu alla yidhaaho camal kalaba maba haayabo Magaalada Banaadir ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku shaqeysta xirfadda qalista xoolaha iyagoo lacagaha ay ka helaan ku maareeya nolosha qoysaskooda.